أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga ah ee al-andalus kuwada ugu doorka roon faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaadhsiiyey howlgallo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada bay imaaraadka carabta ayaa la ogaaday in saldhig militari oo wadajir ah magaalada berbera uu uga dhisayo dowladda saliibiyadda maraykanka iyo maamulka yahuudda dad ku dhow soddon qof ayaa ku dhintay weerar xooggan uu ruushka ku qaaday caasimadda dalka yukrain kooxda riddada soomaaliya ayaa baydhabo ku caleema saartay murtad aadan madoobe xilliguu faraha ka sii baxayo ammaanka magaaladaasi kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka wilaayadaasi ayaa ku soo gebagaboobay deegaan ka tirsan mudug dhaqaatiir iyo howlwadeenno ka socday maktabka diiwaanka sakawaadka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daaweyn ah ka waday wilaayaadka islaamiga ah ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buula fulay ee wilaayada baay munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya dufcad cusub oo ka qalinjabisay mu'asasada al-xikma ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ee wilaayada gedo sidoo kale warkeenna subax waxaad ku maqli doontaan warbixin ku aadan degmada biyacde ee wilaayada shabeellada dhexe
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن
waa subaxnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay laba iyo labaatanka muxaram kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan faahfaahinno dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha kufaarta iyo murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgallo ka dhacay magaalada baydhabo ee wilaayada baay waxaa xoga dheeraad ah laga helayaa khasaaraha ciidamada xabashada itoobiya iyo maleeshiyaadka murtadiinta lagu gaarsiiyey howlgal isugu jiray qarax iyo duqayn oo ay ciidamada mujaahidiintu shalay ka fuliyeen gudaha magaalada baydhabo duqaynta ayaa lala beegsaday xarunta madaxtooyada koonfur galbeed xilli halkaasi ay ka socotay caleemasaarka murtada aadan madoobe inta la xaqiijiyey waxaa dhanka xabashada itoobiya kaga baktisay laba askari oo itoobiyan ah lix kalena waa ay ku dhaawacmeen dhanka murtadiinta waxaa howlgalladaasi ku dhintay saddex askari waxaana kaga dhaawacmay lix kale waxaana howlgalkaasi lagu gubay ilaa shan gaari dhanka kale wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ay ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee degmada janaale waxaana halkaasi ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dad ku dhow soddon qof ayaa ku dhintay weerar xooggan uu ruushka ku qaaday caasimadda dalka yukrain ee kiyef sida faahfaahinta wararka inoogu hayo walaalkeena abushayba magaalada kiyef oo ah caasimadda dalka ukrein waxaa ka dhacay saacadihii lasoo dhaafay weerar culus oo ruushku ku qaaday ugu yaraan lix labaatan qof ayaa ku dhintay halka madaxweynaha ukrein valadimir zelenski uu ka codsaday dalalka nato inay si deg deg ah u xoojiyaan difaaca cirka ee dalkiisa xilli maanta oo talaadaha la filayo in shir madaxeedka nato uu ka dhaco magaalada ankara ee dalka turkiga zelenski ayaa weerarkaasi ku tilmaamay mid aad u arxan daran isagoo sheegay in lix labaatan qof ay ku dhinteen kiyef oo caasimadda ah iyo nawaaxigeeda laba qof oo kalena ay ku dhinteen weerar diyaarado aan duuliyo lahayn oo daroon ah oo lagu qaaday xarun shidaal oo ku taala gobolka zabrusiya ee koonfur bari dalka ukrain wuxuu sheegay inuu rajaynayo in shirka nato uusan ku ekaan hadallo keliya balse uu keeno go'aano wax kuol ah oo lagu xoojinayo difaaca cirka ukrain si looga hortago weerarada arxanka daran ee ruushka hay-adda gurmadka degdeg ah ee dalka ukrein waxay sheegtay in kooxaha samatabixintu ay weli ka raadinayaan dad noolnool oo burburka dhismayaashii la dumiyey ku dhowaad soddon dhisme oo ku yaala magaalada kiyef ayaa waxyeelo ka soo gaartay duqeymaha wasiirka arrimaha gudaha ee ukrein ayaa sheegay in burburka uu gaaray meelo badan oo caasimadda ah halka wasiirka arrimaha dibadda asna uu xaqiijay in burburka laga soo saaray meydadka qoysas ka kooban aabe hooyo iyo ilmihii ay dhaleen wasaaradda difaaca ruushka ayaa sheegtay in ay qaaday weerar ballaaran oo ay ku adeegsatay gantaalo riddadoodu dheer tahay oo si sax ah loo hago diyaarado aan duuliyo lahayn oo daroon ah oo laga soo rido hawada dhulka iyo badda ruushku wuxuu sheegay in bartilmaameedyadu ay ahaayeen xarumo ciidan saldhigyo diyaaradeed kaabayaal tamareed oo ku yaala kiyef iyo gobollo kale oo yukrain ah ciidanka cirka yukrain ayaa sheegay in ruushku weerarkani ay ku isticmaaleen lixdan sideed gantaal iyo saddex boqol konton iyo kow diyaaradood oo aan duulya lahayn difaaca cirka yukrain waxa uu soo riday soddon iyo toddoba gantaal iyo saddex boqol labaatan iyo lix diyaaradood oo nooca daroonka ah laakiin ma uusan awoodin inuu soo rido saddex iyo labaatanka gantaal ee balastiga ah taasoo muujisay baahida weyn ee yukrain ay u qabto gantaalada difaaca cirka ee batriot loo yaqaano madaxweynaha yukrain valadimir zelenski waxa uu sheegay in haddii maraykanka uu siiyo ruqsad lagu soo saaro gantaalada batriotka gudaha yukrain dalkiisu uu awood u yeelan karo inuu soo saaro nidaamyadaasi difaaca taasoo faa'iido u noqon doonta yukrain iyo xulufadeedaba dhanka kale ciidamada yukrain ayaa waxay sheegeen inay weerar daroon ah ku qaadeen warshadda safaysa shidaalka ee omisk oo ah tan ugu weyn ruushka kuna taala gudaha siberia qiyaastii laba kun iyo toddoba boqol oo kilomitirna u jirta dhulka ay yukrain maamusho yukrain waxay sheegtay in weerarkaasi uu dheliyey dab ka kacay warshadda halka maamulka gobolka omoska uu xaqiijiyey weerarka balse uu sheegay in difaaca cirka ruushka uu soo riday inta badan diyaaradaha weerarkaasi fuliyey islamarkaana aysan jirin wax dhimasho oo ka dhacay goobta valadimir zelenski ayaa weerarkani ku tilmaamay guul muhiim ah oo ay gaareen ciidamada yukrain isagoo sheegay in xitaa siberia ay hadda gaari karaan weerarada saxda ah ee yukrain dhacdooyinkani waxay imaanayaan iyadoo la filayo madaxweynaha yukrain inuu kula kulmo madaxweynaha maraykanka donald trump shirka nato ee ankara ka dhacaya si uu uga codsado taageero military oo dheeraad ah iyo dadaallo lagu soo afjarayo dagaalkaa socda muddada ka badan afarta sano mahsanid abuushayba kooxda ridada soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ku caleema saartay murtad aadan madoobe xilli uu faraha ka sii baxayo ammaanka magaaladaasi sida warbixinta warka ay noogu eegayo walaalkeena casaame carafaad kadib munaasabad ka dhacday magaalada baydhabo ay ku xeernaayeen xaalado amni ayay kooxda ridada soomaaliya ku caleema saareen aadan madoobe kaasi oo horaantii sanadkan maleeshiyaadka lagu qabtay magaalada xasan gurguurto hadal ka jeediyey munaasabadii aadan madoobe lagu calama saarayey ayaa sheegay in ceyrintii lafta garan ay timid kadib markii laisku fahmi waayey cidda hoggaanka u qabanaysa maamulka ashaadala dareerkee koonfur galbeed ana ii cabiran tahay boos binti barbinti oo aniga aan cabirtay waayo intaas la hadal inta ka raadi war xagga u cararin war dibad ha aadin war talada waana dhex taallaa maalintii dambe fag waa joogi waay fag war miyaw aawe war war yaa arkay qof gaari gooni loo dulmina male markhaati ay leedahay sheekh aadan maxamed nuur oo odagii jamhuuriyaddana oday ka ahay deegaankaana ka soo jeedaa markhaati ka ah oo maanta nool qabta inta jeer aan isku daynay maamulka meeshaan ka jiray guddoomiyaha baarlamaanka ee maamulka dabadhiilifka ah ee koonfur galbeed ayaa madashii calimasaarka ka akhriyey in aadan madoobe uusan ku imaanin doorasho uu soo xulay xasan guurguurte arrinkaas oo caddeyn u ahaa diidmada mucaaradka ee maamulkan waxaan kaloo aan leeyahay hambalyo madaxweyne sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe oo shanta sano soo socota aan wada shaqayn doono oo ah hogaamiye uu noo soo xulay madaxweyne xasan sheekh maxamuud tan iyo markii maleeshiyaadka kooxda ridada soomaaliya ay dagaal ku qabsadeen magaalada baydhabo uuna meesha ka baxay lafta gareen ayay magaaladu martigelisay weeraro joogto ah arrinkaasoo sababay in kumanaan qoys ay ka barakacaan mahadsanid casaam kulan u dhexeeya mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug iyo hoggaanka dhaqanka wilaayadaasi ayaa ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan gobolka mudug sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen marwaan maxamed deelku taal afarwaalxaato deelku taal afar kaaleento yaan laadayn sidaan u ballannaba ha loo diigo dadweynaahaa ha loo diigo danaha caama ayaan laadayn
kulankan oo ahaa mid u dhexeeyay odayaasha dhaqanka iyo maamulka islaamiga ee wilaayada mudug ayaa kusoo gabagaboobay degmada jowle ee wilaayadaasi kulanka ayaa lagu lafaguray qodobo dhowr ah waxaana ugu dambeyn laga soo saaray bayaan ay si wadajir ah u soo saareen nuqabada wilaayada muduga munaasabada gabagabada kulanka waxaa goobjoog ahaa mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ah ee mudug oo ugu horeeyo sheekh xasan abuuxamsa iyo odayaasha dhaqanka wilaayada waxaana madasha laga akhriyey bayaanka kulanka ka soo baxay lamber kow in la cambaareeyo maamul kusheega gobollada waqooyi galbeed murtad ciro oo ka furtay qudus safaarad sida uu sheegay waan cambaaraynaynaa waana waxa waaye waana ka soo horjeednaa haddaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka ee walaayada mudug labo midnimada muslimiinta si guud iyo si gaara in loo midnimadaas loo xoojiyo ayaan qodobka labaad ku caddaynaynaa haddaan nahay odayaasha gobolka mudug ee ku dhaqanka shareecada islaamka saddex dhowritaanka walaalnimada iyo deris wanaagga afar soo dhoweynta iyo garab istaagga ke- dadka abaartu keentay ee soo dega gobolka mudug in la soo dhoweeyo si walaalnimo leh oo naxariis leh shan in looga digo doorasho kusheegga gaalnimada ah heer federaal iyo heer gobolba intaasi kadib waxaa munaasabadda ka hadlay nuqabada wilaayada mudug ee goobjooga ahaa kulanka qodobka labaad waa ciro oo caasimaddii islaamka ee saddexaad yidhi waa caasimaddii yuhuudda arrinkaas wuuna gilgilay quluubteennana wuu gilgilay ilaah uuna dhimirkeenna wax u dhibin maskaxdeenna waxbuu u dhimay waxaana loo sheegay oo lasoo xaqiijiyey berbere in saldhig laga sameeyey qof kastooo muslinahow ama afrikaan ahaaw ama carab ahaaw ama cijab ahaaw waxaan leenahay waa wareey war soo ordoy cadow baa yimid saabaan af cad ku leenahay waxaa laga shiray oo laga tashaday laga falaqeeyey wax badan lasoo ruugay wixii lasoo ruugay waxaa ka soo baxay bayaanka la akhriyey bayaankaas baanu soo saarnay haddaan nahay wilaayadeenna iyo odayaasha dhaqanka marka koowaad waxaan u mahad celinaa alla subxaana wa tacaala ka bacdina waxaan cambaaraynaynaa ninka la yidhaha murtad ciro oo yidhi safaarad waxaan ka furtay baytulmaqdes masjidkii muslimiinta oo qudus waxaan leenaha lacnad ilaahay kugu dhacdo mana kuu furaa doonto insha allahu tacaala dhibaato badan oo kala kulmi doonta adduunka iyo aakhira labadaba hadaadan ilaahay uga tooba keenin oodan ka soo laaban waxaan leenahay qudus yuhuudi iskama laha safaaradna kama sii karto ciro iyo wixii ku hadaf ah waxaan leenahay waa dal muslimiin ay leeyihiin dadka muslimiinta unbaa shirka ku ah qof kale shaqo kuma laha ciddii joogtaana waa nin guri ninkii kalahay ka maqan yahay ninka hoyanayoo kale la mid ta ugu dambeyntii waxaa kulanka soo xiray waaliga wilaayadda islaamiga ah ee mudug sheekh xasan abu xamsa kulankii runtii eh, aad loogu lafaguray arrimo badan oo maanta taagan ilaahayna waxaan weydiisanaynaa go'aamadii ka soo baxay oo aragti wadaagii halkaa lagu yeeshay ka soo baxay inay noqdaan kuwo miro dhala jasaakum allah khayran baaraka allah fiikum waxaan soo dhoweynaynaa hunaidaynaa bayaankii walaalku noo akhriyey waxaana leenahay insha allahu tacaalaa barbarkay ka baxdaa waa bakayla galeen ballankaas aan galnay iyo qodobadaas aan qorannay insha allahu tacaalaa fulintooda inaysan naga qabyoobin oo nin walba doorka uu ku leeyahay ka qaato taana waa dardaarmi lahaa raggaa guddiga ee meesha laga magacaabay ee shanta xibnood ah ayagana waxaan leenahay insha allahu tacaala allah inin fududeeyo annaguna wixii suurtagal ah intii tabarteenna ah waa dadaalaynaa insha allahu tacaala waxa baahiyaadka ah ee muuqdo inaan ka qayb qaadanno weliba qaybta ugu fiican qaadanno jasaakum allahu khayran dhaqaatiir iyo howlwadeyne ka socday maktabka diiwaanka sakada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo howlo daaweyn ah ka waday wilaayaadka islaamiga ayaa gaaray deegaano hoostaga degmada buulo fulay ee wilaayada bay sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen bashiir muxidiin abuayman degmooyin iyo deegaana ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay weli waxaa si habsami leh uga soconaya ololaha kor u qaadista caafimaadka iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo kaas oo ay wadaan howlwadeenno ka tirsan maktabka diiwaanka sakada xarakada shabaabulmujaahidiin si gaara qaybta xanaanada deegaanka burgud oo hoos yimaada magaalada buulafula ee xarunta wilaayada islaamigaha ee baay ayaa laga fuliyey ololahan diiradda lagu saarayey baaritaanka caafimaadka xoolaha bixinta daawooyin iyo wacyigelinta xoolo dhaqatada ee ku saabsan ka hortagga cudurrada iyo daryeelka xoolaha la dhaqdo sida geela lo'da iyo ariga mid ka mid a dhakhaatiirta ayaa faahfaahiyey howlaha ay ka fuliyeen deegaanka burgud iyo adeegyada ay u qabteen dadka xoolo dhaqatada ah alxamdulilah maantana waxaan joognaa deegaanka burgod baan joognaa maantana maxaan ku rahday deegaanka burgod waxaan kula dad maxaan ku dad eh, xoolo dhaqato aad u daninaya maxaan ku loo daaweeya xoolahooda aadna uga hamuun qabo hawsha aan wadno marka insha allahu tacaala xoolahaasaan hadda ku dhex jirnaa insha allahu tacaala sidii hore aan u maxaan ku rahday u samayn jirnoo kale waxaan samaynaynaa wacyigelin ku aadan xoolo dhaqatada oo xoolahooda sidii maxaan ku rahday u daaweysan loogu daaweyn lahaa dhakhtar la xiriir lahaayeen sidii daawo tayo ugu raadin lahaayeen sidii ay maxaan ku rahday meelaha ay ka duri lahaayeen waxyaabaha laga ilaaliyo iyo waxyaabaha loo raadiyo intaba waan ka wacyigelinayna mashwaraad baan u qaybinaynaa insha allahu tacaala intaa kadib geela aan kula kulanay halkan waxaan ku aragnay geel qaba maxaan ku rahdaa shimbir cudur la yidhaahdo waan ku aragnay shimbirkaas waxaan ku daaweynaynaa dhowr daawo oy ka mid tahay maxaan ku rahdaay oy ka mid tahay daawada loo yaqaano daawada daawo trim oo ka kooban maxaan ku rahdaay sofadimizin iyo maxaan ku rahdaa tremetobrim waxaan kaloo ku daaweynaynaa galfosay daawo la yidhaahdo oo calcium ah waxaan kaloo ku daaweynaa multivitamin waxaan kaloo la kulanay geel qabo candhabarar waxaa la yidhaahdo ama mastitis cudurka loo yaqaano isaasna waan daaweyneynaa demax daawo la yidhaahdo oo amoxilin injection ah iyo waxaan ku daaweyneynaa maxaan ku rahdaa daawo la yidhaahdo dexjet labadaas daawaan ku daaweynayna insha allahu tacaala geelaas baan hadda ku dhex jirnaa sidaasaan daaweynayna waxaa kale oo caadi ah oo geela aan siinayna daawada gooryaanada iyo sunta maxaan ku rahdaa kaga buufinayna shilinta kaga buufinayna insha allahu tacaala qaar ka mid ah xoolodhaqatadii ka faa'iidaystay ee deegaanka burgud ayaa aad u soo dhoweeyey ololahan iyagoo sheegay in door muhiim ah uu ka qaadanayo ilaalinta caafimaadka xoolaha iyo kor u qaadidda wax soo saarkooda ilaahayaa ka mahadsan sumaa kabacd harakada ka mahadsan keelaalnuriibid baawuraasa qaadeen maadaama xilligii la dhowyahay cariirka iyo ay idin ogtihin oo halkii litirba basiiga si qaalo yahay aa baawur sunol qaado daawo ayo nooc oo fanna ay ayaa nool keena oo lah haddii tahay naahin haddii tahay daawadii kulmus haddii tahay tii oo hoola afsalagsiyahay haddii durmo tahay haddii sun caadi tahay waxaa waaye waxaa shacuurteena masal koob kara waxaa nol keena daawo oo amuun u tabnay beeso u yaraan konton doolar oo kale laga saag adeeg shar laga keen horta keel hoolo laga daawo suu kadiisa karada dhibi iyo dhoogin iyo wixii iyiin susi karada waxa daawo ay maana wixii amuun bahanay mootashaal u qaadanay oo buulfulay seenay daawadii halkii halkii oo sugay waa laba doolar iyo baras nol ka jira maana waxaa waaye bilaa lacag la'aan bilaa sun lacag lu'ay naahinya la keena nafaqadii keela la keena daawii lansiin oo sun lah oo naahin lah oo lah ti shurumbuyo af hadii sulug shuwaay waawaan wixii yar iyo wiin keeliyo sidan saartiin wasaa durn wasaa daaweyn dictoorin oo maanaa boqolkiiba boqolay dad xanaanada anab ig cilmi badan ayaa ilaahay iil kulmay ma maleysharan maanaa in wakti kan aad xilli kan la dhogay in aan seelaay ma u taabo sharan taas ilaahay ha ka mahadsan uma kabacdi harakada nin yaa ka mahadsan dadkii saa guwaawiyey baawurkan saa gaaday bilaa lacag la'aan oo waxba mase ninka fido kaali hoolin idinla daaweyno inuu yar xataa daawadii guudaan oo hashi labaatan iyo shan birmiya keelka dhashar saqalowlata un saa wedi yaa yaa in la keena daawadii af hal dhel hal mara la dhimay afar dhel kale nula sii waa yar iyo habeen iyo habeen dhaafsi ilaahay ha barakeey ilaahay ha ku mahadsan uma kabacdi harakadii intii garash ay saakish iyo waxaad soo mahadnagnayo ilaahay kabacdi harakadii noo soo mahadnagnaay maanta waxaanu yimid tagaatiir oo keelsi daabeysay keel qoosho ilaa eri ilaa inta geere waxnu daabeysay oo wilaayada kamiday waxaasaanu yimid maasha allah allah barkeey maanta dhammaanaan waa ka faraxsannahay waa ka faraxsannahay dhammaan khayr allah siiyo dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale howlwadeenno iyo dhakhaatiir ka tirsan maktabka diiwaanka sekada xarakada shabaabulmujaahidiin si gaaraa qaybta xanaanada xoolaha ay ololahan baaritaanada iyo daaweynta ugu sameeyeen dadka xoolodhaqatada ee ku dhaqan deegaanada madiinatulkhayr iyo bisqacadde oo ka tirsan wilaayada islaamiga ee baay mahadsaned bashiir munaasabad shahaadooyin lagu guddoonsiinaya dufcad cusub oo ka qalinjabisay mu'asasada alxigma ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baar dheere ee wilaayada gedo faahfaahinta warkaa waxaa inoo eegayaa walaalkeena abuu xasaan waxay ahayd munaasabad si eersaraa loo soo agaasimay islamarkaana abaalmarino iyo shahaadooyin lagu guddoonsiinayey arday ka qalinjibisay mu'asasada alxigma faraceeda deegaanka shanqolow ee wilaayada islaamiga ee gado ardaydan ayaa muddo ay baranayeen cilaansaarka iyo harqaanka kadib waxaa laga qaaday imtixaan lagu ogaanaya aqoontooda iyagoona ardayda dhammaantood ku guulaystay imtixaankaas balse waxaa si gaara loo abaalmariyey ardaydii kaalmaha sare ka gashay imtixaankii laga qaaday kuwaasoo la siiyey abaalmarine lacageed iyo shahaadooyin ka turjumaya waxa ay soo barteen ugu horreyn mid ka mid a ardayda wax ka barata mu'asasada alxigma ayaa munaasabadda ku daahfurtay aayaad ka mida qur-aanka kariimka wa innahu lacilmun lisaacati falaa tamtarunna biha wattabicuun haadaa siraadun mustaqiim ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ugaaska beesha leesaan ee wilaayada islaamiga ee gado ugaas xasan aadan maxamed ayaa isagana ka hadlay munaasabadda isagoona mahad alle kadib u mahadceliyey mas-uuliyiinta maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ee gado wuxuuna ka warbixiyey farqiga u dhexeeya waxbarashada gabdhaha maanta iyo xilligii hore gebro macnaha geeki hore waxbarasho isku dhaafa mal waxdaan hetaa waxdiyo mana arday mana shama mal mal waxda jarna walna mal bari jarna kuniilay walla bara jari usulayla waxda jari laakiin shareecadan ilaahay subxaanahu wa tacaala mayna barti in gebro macnaha waxaad la sii in gebro macnaha la tacalim walla bara Eh, nin walba mana ilaahay subxaanahu wa tacaala mana faa'iida ayaa ku xelnay marnaa waxbarashada marka eh, may dardaarmay gabdhaha ta macnaha walbaraday oo macnaha waxbarashadan qiimaha leh macnaha bandhikeen inayoo dadaalan oo dadaalka dadaalka sii daran gabro kale macnaha reer deegaanka eh, oo reer shanqolow eh inayoona kadaydan walbarashada macnaha faa'iidada leta walku warramay marka jasaakumullahu khayr in laka dadaala gabro hata walbaradan manaa unku fadheena gabro kalena walbaradan oo macnaha walbarashada loo hormariyay runtii mayba waha waxbarashada faa'iidada la kahelo adduunya iyo aakhiriya ka koobanta waxay ardaydu sameeyeen bandhig cilmiyeed heer sare ah oo ka turjumaya aqoonta ay xambaareen kaas oo soo jiitay dhammaan martidii goobta ku sugneed
فمرحبا بكم عدد ما أشرق الصبح وجودكم بنا دليل على المحبة أنتم عنوان كل وفاء وبكم الأرواح تبتسم إن اللقاء بكم ليس مجرد اجتماع بل هو مناسبة نجدد فيها العهد على التعاون ونؤكد فيها معاني الاحترام والتقدير نسأل الله أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مباركا تعلمنا خلال ستة أشهر فن الخياطة والتطريز فأحكمنا الحرفة وتقنا الصنعة خاضرنا الأقمشة إبداعا وفصلناها إتقانا خضنا الدرع وأغطية السرير والحجابات والعباءات وغيرها من المصنوعات المتنوعات وفي فن الحناء تدربنا حتى بلغنا قرابة مئة نقش وزخرفا نقشا بعد نقش وزينة بعد زينة حتى صارت أناملنا تبدع جمالا وتخض على الأكف والأقدام فنا يسر العيون ويبهج القلوب ugu dambeyn waxaa lagu dhawaaqay natiijada ardaydii safka hore ka gala imtixaankii laga qaaday iyadoona la guddoonsiiyey abaalmarino lacageed iyo shahaadooyin ay ugu talagashay wilaayada islaamiga ee gedo gabadha ugu horraysa ee qaybta harqaanka waxa weeyaan muslimo isxaaq xasan oo boqolkiiba boqol darajadeeda ahayd waxay abaalmarin u heshay oo wilaayada ay ugu deeqday lixdan iyo shan doolar gabadha labaad oo isla khiyaatada ah zahra sheekh cabdulaahi boqolkiiba sagaashan sagaal waa afartan doolar jawaa'isteeda jaa'isadeeda ee gabadha saddexaad cafiifa cabdulaahi oo isla harqaanka ah boqolkiiba sagaashan iyo siddeed waa soddon doolar mu'asasada alxigma waxay faracyo kala duwan ku leedahay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado waxayna soo saartaa gabdho bartay xirfadaha kala duwan waana qayb ka mid a dadaalka ay wadda mu'asasada oo si weyn looga dareemay guud ahaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee gado aad u mahadsan yahay kaasi abuu xasaan ayuu ahaa iminkana waxaad ku soo dhowaataan warbixin diiradda saaraysa degmada biyo cabde ee wilaayada shabeellada dhexe waxaa halkan inooga soo jeedinaya walaalkeen faysal mahad من ها هنا من قلوبنا بعطائنا نعلي شموس البشائر سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
bismillaahi raxmaan raxiim xilligaa iminka aan dhaqaaqi rabo waa salaadda subax kadib safarkayga maanta wuxuu ku aadan yahay degmada biyacadde oo sidaan hore idinkugu ballanqaadnay aannu ka soo gudbin doonno taariikhda magaalada ay leedahay suuq toddobaadla ah oo maalinkan oo jimco ah oo kale ay leedahay iyo sheekooyin badan oo xiiso leh oo magaalada ka jira فبالروح سنفدي حمانا وللدين شباب يلبي أواه يا شمس الأمجاد سلمجادي فتشرقي من بعد الرقاد فبالروح سنفدي حمانا
waxaan geli doonnaa safar aan sidaa u dheereen qiyaastii wax ka yar labaatan kilomitir waxaan sii socon doonnaa qiyaastii muddo konton daqiiqo ah ama ugu badnaan hal saac waxaan rabnaa inaan ka gaarsiinno inta uusan suuqa horteen furmin ceryaamo khafiif ah ayaa dul hoganaysa dhulkan beeraha u badan ee aan sii marayno halka waddooyinka carradooduna isu beddelayaan midibo kala duwan sida carrada gaduudan midda cad iyo midda madow ee dhoobada ah soomaaliya waa dal ay magaalo walba leedahay sheeko u gaar ah qaar waxaa lagu xasuustaa boqortooyooyinkii hore u soo maamulay qaarna dekado qadiimi ah iyo taariikho kale laakiin waxaa jira magaalooyin aan lagu aqoon dhismayaal dhaadheer ama taalooyin taariikhi ah balse lagu xasuusto hal ceel oo beddelay nolosha kumanaan qof magaaladaasi waa midda aan ku sii wajahanahay ee degmada biyacadde
سنعطي ونبذل لله ونسعى ونعمل لله سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
biya cadde waa degmo ka tirsan wilaayadan shabeellada dhexe waxay qiyaastii afartan kilomitir dhanka koonfur galbeed ka xigtaa magaalada jowhar ee xarun goboleedka shabeellada dhexe dhanka galbeedna qiyaastii soddon kilomitir ayay u jirtaa degmada mahadaay boqolaal gaadiid ah ayaa toddobaad kasta isaga kala goosho waddooyinka magaaladan soo gala iyo kuwa ka baxa ganacsataduna waxay ka soo safraan gobolka intiisa kale iyo gobollada dariska ah wax soo saarka miyiga ayaa halkan soo gala badeecooyinkan halkan ayay uga sii gudbaan magaalooyinka kale laakiin biya cadde mar walba sidaan ma ahayn tobannaan sano ka hor inta magaca biya cadde la aqoon deegaankan waxaa loogu yeeri jiray doon qalanqal magac maanta dad badan oo jiilka cusub ah aysan xitaa maqal xilligaasi halkan ma jirin magaalo ma jirin suuq ma jirin koronto waxbarasho ma jirin degsiimo rasmi ah waxaa jiray oo keliya waxay ahaayeen oomane roob yari iyo dad mar waliba u guura meel kale sabab keliya darteed waa biyola'aan nolosha deegaanka waxay ku xirnayd roobka haddii uu roobku do'o waxa walba way noolaan jireen haddii roobku baaqdana dadku waxay qaadi jireen aqalladooda iyo ubadkooda waxay la guuri jireen xoolahooda waxayna raadin jireen meel ay biyo ka helaan halka ugu sakaysa waa webiga shabeelle halka xigtana waa degmada ceel baraf oo qiyaastii safar labaatan kilomitir ah ayay u geli jireen si ay u helaan biyo ay cabaan doon qalaanqal waxay ahayd meel lagu hakado laakiin aan lagu waarin mar kasta oo ay taariikhdu isbaddasho waxay leedahay hal dhacdo oo wax walba roga dhacdadaasi waxay timid kun sagaal boqol afartan iyo shantii sannadkaas deegaanka waxaa laga hirgeliyey ceelbiyoodkii ugu horreeyey ceelkaasina ma ahayn mashruuc keliya wuxuu ahaa bilow cusub maalintii biyuhu ka soo burqadeen dhulkana waxaa isla maalintaasi isbeddelay rajadii dadka qoysaskii guurguurayey waxay bilaabeen inay degaan xoolihii waxay heleen meel joogto ah oo ay biyo ka cabaan beerihii ayaa si tartiiba dadkii ay xoog iyo xeeladba ugu heleen ganacsiguna wuxuu helay saldhig hal ceel ayaa beddelay taariikhda oo dhan bilowgeedu meel oon looga kala guuray ahayd meel oon looga kala guuray ay aheeday rag culamaaha yimiday oo martiqaad raba meesha hadda ceelku hadda ka mudan yahay doonqalaanqalaa la dhihi jiray sidaas awgeed culimmadii waa lagu martiqaaday waxaa la yidhi beledkan biila'aana looga guuray inta dambena waa guure waxaan rabnaa inaan nu ducaysiin waa duceeyeen walaxaan sii badnayn oon dheerayn riigaa yimid ceelkiyaa la qoday ceelkii motoor oo wuxuu lahay sida lay sheega dhookac dhookacahoo ay saas u dhookac dhookac leh haa anigu sooma gaari laakiin taariikhaan saasan ku haya xilligaas talyaan ayaa joogay gumaystaa joogay ceelkaasu marka maalintaas dhacay meel doon doon waxaa la yidhaha meelaan xoole ay degi jiraan la yidhaha oon biyuhu oyan gelin ay degaan oo dhulku waa caag iyo doon doonqalaanqal waxaa la yidhaha meel xooluhu degaan waay ruuman waay haa dhulka biyuhu qabtaanna dhul caagahaa la yidhaha biyaha ku hoora dhulku saasuu kala yahay haa waa geed magaciis dhulkayna ka baxa
maanta markaad dhex socoto waddooyinka degmadan biya cadde way adag tahay inaad qiyaasto in magaaladan mar ay ahayd meel ay dadku ka cararaan sababtoo ah hadda waxay noqotay meel ay dadka u yimaadaan si ay ugu ganacsadaan si ay wax uga bartaan si nolol ugu samaystaan laakiin inta aan magaaladan ay noqon xarun ganacsi waxay marka hore noqotay astaan taariikheed taariikh aysan dadka deegaanka weligood iloobi doonin haddan waxaan haysanaa ceel ee maaragtay noo baqay oo riigahay oo nin ismaa cadaawo la yidhaha uu soo bajiyey runtii waa lagu nacfiyey aadaa lagu nacfiyo waayaa waa ceel ee maaragtay biyihiisu mac yihiin ceelhoshor ceelihii horeshoo ka bibeed magaalooyinkan tubooyinmaa ku jiro qof walba tubadeer ay ka cabtaa waxa uu yidhi oo kaleeto masaakiintana wixii masaakiintana wax lagama qaadi karo wuuri bishii ramadaankana wuxuu yidhi waxaa waaye firi waay wuuri firi uu ka dhigay ceelkaasa maaragta aan ku dhaqnaa xaaji cadaawo dad la yidhaha ayuu u qodiyey gaarkiisu isaguna saasa u sadaqaystay mahadu ka gaartaan leenahay intaasaan soo marnay magaalo kasta waxay leedahay maalin ay dhalatay biyo caddana dhalashadeedu ma ahayn hal maalin oo keliya waxay ahayd safar dheer oo ay dhiseen biyo dad iyo wakhti kadib ceelkii la qoday sannadkii kun sagaal boqol afartan iyo shantii qoysas badan oo muddo dheer ku noolaa nolol guurguur ah ayaa bilaabay inay degaan hareeraha ceelka markii hore waxay ahaayeen aqallo yaryar oo ka samaysan geed iyo cooshad maalmo ayaa isu beddelay bilo bilihii waxay isu beddeleen sannado degsiimadiina waxay isu beddeshay bulsho bulshadiina waxay noqotay magaalo haddii ceelkii dhacay uu biyo dhalay waa la shirbay waxaa la yidhi colow hartiis cubay u tiil caadiyoonna ceelka moqde waa yaabaneen laydhi odogaasaa lagu halqabsadaa layidhi biyaha webigaa laga dooran jiray ama ceel baraf maha noogu dhow waa haal dhowr labaatan kilomitr waa kaa wax yar kadibna waxaa gebi ahaanba laga guuray magacii hore ee biyola'aanta ku baxay ee doonqalaanqal waxaana booska soo galay magacan cusub ee maanta ay caanka ku tahay degmadan ee biyocadde magaaladan waxay kortay iyadoo aan lahayn dahab ama shidaal hantideeda ugu weyna waxay ahayd dadka halkaa ku noolaa dadka beeraha ka shaqeeya iyo kuwa xoolaha dhaqda ganacsatada culimmada iyo qoysaskii doortay inay mustaqbalkooda ka dhistaan dhulkan laakiin sida magaalooyin badan oo soomaaliya ah biyo cadde kama badbaadin dabeelihii siyaasadeed ee dalka ku dhuftay xiisadaha siyaasadeed waxay soo gaareen deegaanadan gobolka shabeellada dhexe biyo cadde waxay noqotay meel si dhow ula kulantay dhacdooyinkaas sida ay xasuustaan dadka deegaanka magaaladu waxay ka mid ahayd goobihii ugu horeeyey ee laga abaabulay iskacaabintii lagaga soo horjeeday dowladdii militariga ee xilliga ka jirtay soomaaliya raashinka waa naloo beegi jiray in basokor ha naqato in maarata badarka qutul daruurga ha naqdo koombees wax la yidhaha ayaa maarata naloo samay jireen ganacsi ma jireen horta intaasaan soo marnay haddii intaan soo marnay waa uu ku soo dhaqanno uun raggu waa soo dhaqanye laakiin dhibaato saa'id anugu hay jirtay waa uun ruush wuxuu ka keenyeen waa maxamed siyaad barre alxamdulilah adigoo waxaan soo galnay kacaankii iminka uu yara qliciifiyey jabhadii koobaad nimanka bilaaban ka mid ahayna nin cali xaansha la yidhaa ayaa maalinta noo yimid oo maaragtay abgaalow wuxuu yidhi aadaan uga xumaannay maalinkaasaan jabhadayn bilownay ninku hadduu ku cariirsho ma aragta waa loo jabhadayaha moogta jabhadaynaan bilownay markii ay dagaalladu bilowdeen waxay beddeleen noloshii magaalada qoysas badan ayaa ka tegay guryahoodii ganacsigii wuu istaagay beerihii waa laga fogaaday suuqyadii way xirmeen cabsi ayaa beddeshay rajadii ay dadka ku dhisanayeen magaaladooda colaadahan waxay gaareen heer ay biyo cadde wajahdo burbur lixaad leh sida ay dadka deegaanku xusaan qaybo badan oo magaalada ah ayaa dab la qabadsiiyey saamayntaas kuma ekaan biyo cadde oo keliya waxay gaartay deegaano kale oo ay ka mid yihiin miir taqwo iyo ceel baraf muddo gaaban gudaheedna magaalooyin ay dadku ku dhiseen sannado badan waxay noqdeen meel ay ka muuqdaan raadadka colaadda maxamed siyaad barre waa carooday hadduu u caroodo waana wada majaxaabshay adiga waa kaa xoog badanaha timid dadka in dhinac laga maro mir taqwo la gubo ceelbaraf la gubo biyo cadda la gubaa timid caraa ka sii siyaada
markii ay xaaladdu degtay waxay bilaabeen dadka halkan ku nool halganka leh halgan aan lagu dagaalamayn rasaas balse lagu dhisayo bulsho dadkii qaxay ayaa dib u soo laabtay qoysasku waxay dib u dhiseen guryahoodii ganacsataduna waxay fureen goobahoodii ganacsi beeralayduna mar kale ayay dusha saareen qalabkooda si ay dhulka u qotaan si loo fahmo sababta biyo cadde maanta u tahay xarun dhaqaale oo ka soo kabanaysa wixii soo maray isla markaana soo jiidata kumannaan qof waa inaan gudaha u galnaa wadnaha magaalada
wankaan daawo aad u qalanayso laba qaybaa سوف تسنكني وانا هيدا هنا وهيدا هو داوي الحمد لله بلا هي داوي ووقتها هي اود فر بدن لغا هلاي هي جناد يمد عافماد قرا فر بدن الله مركا ور يدين وطن عن عن كدي وريسو maanta oo kale ay leedahay ee maalinka jimca ah
سنعطي ونبذل ونسعى ونعمل
aad buu u mahadsan yahay waxaad wada dhegaysateen warbixintii walaalkeen faysal mahad waxayna gul iyo gabagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee al'andalus subaxnimada tan kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh